gabayga wejigaada gabaygaasu ahaa waxaan doonayaa iminka inaynu usoo noqono cadan yowna gabayguu ka marshay isaga oo isaaq dhexdiisa doonaya in ka tirayo dee dagaalkii isaaqa dhexdiisa warxeeyaanu yowna isagoo jawaari jooga baa loo sheegay dagaal marka waa kan gabaygii waa cadan ka marshay wuxuu yidhi waxaa la yidhi dagaal baa ka dhacay duuluy iyo haw isku duufin reerihii hadday kala difnaayeen allayre waxay kala difeen dhulka maanta ah doombirani lama anshalayn digirka saarley dagaalkay digeen geerjuruu dhowba ma ahayn niman baa ku diirkaday warkay dumarku geeyeen anigana dubkiibay kurbaday diirna wau hari wii darabadeennii ayaa daaha soo galay soorakiisa bilaasalay la furay digeeladoodii daantaafad loo waayinayo danana maadiinka dabka iyo xarbiga waxaan la rabay nimanka daaroode iminkay dalluuqaynayaan farax daraadii digashadii iyo heesuhuna waa duuda igu dhow ku jirsaday warkii reer istaagama jirkiisii ugaadeenka dooliya rusuga xabashi dowgeeda dormooy iyo masheerteynka yaal duuda madax gaal xamuud garaaskaa darmaha danab ku maalayo kusangeliga dabadiisa taasoolan dhacalkooda soodiyaad u eegtaba antugu dooray nabadii waxaa daawadii la helay reer isaaqdile duunyana waxay kala dheheen laysu wada duubi markii haddii dagaalkii kordhoo duunyada maankeeyey haddii daahiriyaha markii alaa cayn la tulugteeyey degmada reer xismaan hadday khayla digi doontay ninkii habar xabuushee dhammaanteerkii waxay hayso dusha habar magaadkuu ka mari daacadee tahay daman maayuo waan ogahay reertan maanta ahe nin walbaan u durug reertolkaasaniina yeelkeeni dabadeed xurmada ay helaan ha u bulsho